ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shindoon waxa uu saaka booqday xafiiskii xarumaha garsoorka ee shalay la weeraray iyo weliba cisbitaallada ay ku jiraan dadkii dhaawacmay ra-iisul wasaaraha ayaa cambaareeyey falkaasi argagixinnimo waxa uuna ballan qaaday in dowladdu qaadi doonto tallaabooyin amniga lagu adkaynayo kooxda al-shabaab ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda weerarkii shalay dhacay xuseen barre aadan ayaa warbixintan inooga diyaariyey ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon oo saxaafadda kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in falkii shalay dhacay uu ahaa mid fulaynimo ah islamarkaana ka turjumayay cadaawadda argagixisada dhibaataynaysa shacabka aan waxba galabsan waxaanu runtii cambaaraynaynaa weerarkaas xaqdarrada ah oo fulaynimada ah oo sida aan loo miidaandayin dadka sibiliyanka loola eegtay waxaan tacsi u diraynaa dadkii soomaaliyeed oon waxba galabsan oo ku dhintay gacanta ka xaqdarrana ay dishay ee ku dhintay weerarkaas sida micno darrada ah ayagoo howlo maalmoolkoodii fushanaya ee loogu qaaday sidoo kale waxaanu tacsi u diraynaa dadkii halkaas ku dhintay xukuumadduna waxay ballan qaadaysaa wax allaala wixii aaskooda iyo duugtooda la xidhiira inay qaabili doonto ra-iisul wasaaraha oo saaka booqday xarumaha garsoorka ee shalay weerarka dadka badani ay ku dhinteen uu ka dhacay iyo isbitaalka ay ku jiraan dhaawacyadu ayaa sheegay in dowladdu ay gacan buuxda ka geysan doonto sidii wax loogu qaban lahaa dadka dhaawaca gaar ahaan kuwa u baahan in dalalka dibadda daaweyn dheeri ah loogu qaado dhanka kale konton iyo siddeedan qof oo dhaawaca ah ilaa iyo hadda waxaanu ogaanay toddoba qof oo ka tirsani in ay xaaladoodu liidato ooy u baahan yihiin farsamo caafimaad oo ka baxsan waddankeenna toddobadaas qof ee liidata waxaa dowladdu xoog ay iska saari doontaa haddii alla idmo inay iskaashi caalamka kala samayso oo sida ugu degdegsiyaha badan meelo caafimaadkooda wax looga qaban karo loo diro toddobadaas qof oo ugu daran ilaa hadda liiska dadka konton iyo siddeed ah oo nool oo dhaawaca ah waxaa weeyaan cabdiraxmaan cabdulaahi cabdi farxaan maxamuud faarax cabdulaahi maxamed cosoble abshir mawliid faarax mawliid xasan isaaq canshuur cumar xasan iyo xidigle xabiiba axmed guure dadkaas caafimaadka waxaa dhakhaatiirtu noo sheegeen maanta markaanu ku soo booqannay isbitaalkooda in ay adag tahay si wax loogaga qabto aqoonteenna caafimaad iyo imkaaniyaadkeenna maanta aan haysan weerarka shalay dhacay ayaa dad badani waxay isweydiinayaan sida ay u suurto gashay iyadoo dhowaan la xasuusto in dowladda britain ay jeedisay digniin ku aadan weeraro inay dhici karto in laga fuliyo magaalada muqdisho oo ay geysanayaan kooxaha xagjirka ee ka jira soomaaliya gaar ahaana kooxda al-shabaab ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane shirdoon waxa uu sheegay in baadhitaan la samayn doono islamarkaana dagaal buuxa oo dhinac kasta a lagu qaadi doono kooxda al-shabaab sidii ay ku suura gashay in dadkaasi ay yimaadaan wax ciidamadii ka mas-uulka ahaa inay shaqadooda ay ahayd oo suuro gelin waayey inaysanbaba inta xirtaan waxaan imaanin ayagana waxaanu diyaar ula nahay dhanka iyaga xisaabtan ayaanu diyaar ula nahay kuwa geesiyaasha ahna oo ka hortegayna bogaadin iyo abaalmarin yaanu diyaar ula nahay intaa ka sokow waxaa dowladdu si buuxda ay u qaadaysaa mas-uuliyadda ammaanka oo ka saaran dadkeeda waxaanu ilaahay idankiisa qorshaynaynaa haddana meel adag ay noo maraysaa oo sarraysa in aynu xaqiijinno in aan sugno ammaanka ee dadkayaga meel ay joogaanba sidoo kale in aynu ku dadaallo xarumaha dadkan ee isqarxiya iyo dadkan wakiilka u ah argagixisada caalamka in aynu meelahooda ugu tagno ilaahay idankiisa waxaa noo suurageli doontaa inaanu dhowaan gaarno meelaha ka fogfog xamar oo ama ay qorshaha ku samaystaan ama ay ka soo duulaan tagaan ama xamar dhexdiisa meelaha ay kaga dhuntaan iyada oo dhowaan dalka soomaaliya laga qaaday qayb ahaan cunaqabatayntii hubka islamarkaana dowladda soomaaliya ay qorshaynayso tayaynta ciidamada qaranka ayaa dhanka kale waxa uu ra-iisul wasaaraha oo booqashadiisa saaka ay ku wehelinayeen xubno ka tirsan golaha wasiiradu waxa uu ballan qaaday dhaqangelinta qorshe dowladda ay uga hortegayso weeraro la mid a kuwii shalay dhacay si loo badbaadiyo nolosha shacabka waxaanu samaynay qorshe ballaaran oo wacyigelin iyo is-abaabulba leh ilaahay idankiisna waxaan rajaynaynaa inay noo shaqayn doonto waxqabad buuxa oo laysku hallayn karana aynu la imaan doonno sidii horeyba aynu ula nimid ummaddeennana waxaanu xusuusinaynaa argagixisada ka quusatay nolol iyo rajo iyo nafba meel walba iyo ummad walba iyo dowlad walba oo imkaaniyaad kala hays kasta haysata yay waxay ku yihiin khatar ay ku yihiin meelna ammaanka ma aha waad aragteen adduunka horu maray oo si kasta farsamo u haysta sare ugu isticmaalaya oo si kasta nooga maaragtay imkaaniyaad badan waxay u geystaan waad la socotaan waxay america ka geysteen waxay ka geysteen waddamo badan oo annaga aada nooga meelaha siday uga geysteen waad la socotaan argagixisada caalamka xuduudna ma leh khatartooduna waxay leedahay ka hortag ee wax ka qabasho badan ma leh taasi waa midda aan maaragtay aynu qorshaynay horeyna noogu qorshaysnayd waxaa weerarkii shalay muqdisho ka dhacay cambaareeye oo kale dalalka beesha caalamka iyo weliba wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya danjire agustin mahiga
kaasi wuxuu ahaa waryahayaga xuseen barre aadan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayey